asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenni murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaan ku soo qaadanaynaa idamka eebe sheekooyinkeennii taxanaha ahaa si aad u ogtihiinba xubintan murtida maanta waxaa aalaaba halkan ka soo jeediya anigoo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinta murtida maanta ee dhinacyada farada badan aanu ka eegno waa xubinta asaaskeeda hoose uu noo yahay bal inaanu isku dayno dadka inaan toos ula hadallo shishayna ula hadallo sokoyna ula hadallo markaan idin leeyahay dadka inaan toos ula hadallo dee da-da maanta joogta haddaan barbaar ka hadlayno barbaarku waa inuu dareen lahaadaa oo isagiibaa toos loola hadlay haddaan gashaanti ka hadlaynana gabadha inantiihii waa inay lahaataa iyadana dareen ku aadan hadalka lagu leeyahay ama aan dhahayno ama soo gaadhayo dhegteeda siday ula qabsan lahayd haddaan oday ka hadlayno odayguna waa inuu noqdo oday dareen leh oo fahmahaya waxaan aan soo gudbinna oday ka hadlahayaay inuu yahay wax macquul ah oo isaga laftiisa waane u ah ma ahan muhiimaddu odayaashu inayna waane u baahnayn ma aha odayaashuna ma ahan hal nin oo bakoorad qaatay oo heer horjoogow ah kaa keliya oday ma ah ee waxaa oday ah magacu asal ahaan waa ooday waa nin hodantiisii qabsaday ilaah hadduu doono wiil yar ha ahaade sidoo kaleento haddaan hooyo ku soo qaadanno oo barnaamijkan aad ku aragto xubinta murtida maanta iyadoo qodob hooyada khuseeya laga hadlaayo dee hooyadaa toos loola hadlay ee hooyadii codkaas ama dhegteeda uu ku dhaco warkaasi waa inay wax kala dhex baxdaa sidoo kaleento haddii aad maqasho annagoo ka hadlayna nin caadi ah oo raggii oo dhan isku duubnay iyaduna waxaa loo baahan yahay rag oo dhan inay jimogeliso sidoo kaleento haddii laga hadla dumar ama haween waa laysku soo duud qaaday iyadana waxaa lagaa rabaa sidii oo kaleento inay ku dareen geliso xubinteennan maantana ciidankayba waxaan ku soo qaadanaynaa oo aan dhahaynaa waxaa la yidhi saddex baa gashaanti lagu saluugaa saddex gashaanti waa lagu saluugaa waa hadday saddexdaas camal yeelato ama saddexdaa dabeecadood yeelato gabadh la saluugay noqonaysaa ma ahan way nin waayeysaa ma ahan waa qoraal ilaahay u qoray iyadaa ninkii ilaahay u qoray way helaysaa ma ahan waa lagu nacahayaa nicitaankeediina waa gaar oo haddii la nacahayo ninkii nacahaya u taalaa dad lama naco laakiin saluugmo wax la dhahaa jirta saluugmo waa inaad wax un diiddo ood qofka wax ku diiddo ood ceebihiisa markii wax lagaa weydiiyo aad heli karta meelaad ka ceebayso saddexdaas marka waxaa la yidhi gashaanti hadday yeelato oo lagu arko gabadha ma ahan markii la guursado maaha haweeneyda markii la guursado dee mas-uuliyad bay qaaday ninkii caadi ahee nasab nasab dhalay ah ama nolol aqoonana islaan isaga meher uu ku qabtay ciladaha ay leedahay wuu qarinhayaa wuuna asturhayaa sideedaasuuna ku xafidanhayaa wuxuuna noqonhayaa wiilho gabadhiisa iyo heerkiisa ilaashaday laakiin midkii dawacu isagaa dee dawaca ah dawacna neefka ariga isagoo nool bayba cuntaaba marka taas kuma sii dheeraanayno haddii eebba idmahaya marka middan iyadaa ayaan u socdaa muhiimaddu ay tahay saddex gashaanti waa lagu saluugaa waa haddii lagu arko waa la saluugayaa ceebay yeelanaysaa ceeb bay ku noqonaysaa wey ujeeddadii saluugma haddaad maqasho waxaan iguma filla wey saddexda marka gashaanti lagu saluuga maxay tahay waa kuwan waxaad moodaa saddexduba inayna waayahan aad iyo aad ayna u yarayn oo badan yihiin baad moodaa socod joogta inay un afar iyo labaatan saac bas saarnaato ay boorso gacanta ku wadato ama ay suuqyada nairobi balas tanto ama balastanto meelay u socotay meelay ka socota la garan waayo xaafadooda ay ka maqan tahay ay wareeg ku maqan tahay waa qayb saluugmada ka mid a saddex gashaanti waa lagu saluugaa waa socod joogto ah kow waa kow waa seexasho badan hurdo un ay iskaga jirto oo ayna xitaa calaladeeda dhaqan karin ay kansho u weyday hurdo darteed marna internet inay iskaga maqan tahay marna hurdo ay isaga jirto waa ceeb kale iyaduna waa saluugmo kale oo soo dhacday waa qaybta saddexaadee waa mare saliid leh iyo maradeeda oo geyngeyn leh saddexdaaba gashaanti waa lagu saluugaa waxaa la yidhi saddex gashaanti waa lagu saluugaa socod joogto ah seexasho badan iyo mare saliid leh saddexdaaba gashaanti waa lagu saluugaa hadda kahor barbaartan soo marnay oo iyagana wax lagu saluugayay oo bilis hilmaan iyo bowd seexad iyo ay ku jireen haddii lahayd mahayo marka waa barbaarkii moogtahay oo isaguna arrintaas u darayd oo ceeb ku ahayd gashaantidiina waa tante iyadoo ceebtii taadii iyadana ay garab taalno oo barbaarka keliya lagu soo koobin ee gashaantida lafteedii lala hadlay waxaa la yidhi saddex gashaanti waa lagu saluugaa socod joogto ah seexasho badan badan iyo mare saliid leh saddexdaas gashaanti waa lagu saluugaa mahmaahda maanta ee aan ku soo qaadanayna xubinteenna murtida maanta idamka eebe waxaan dhahaynaa haddii eebbe idmo dameeri dhaan raacday waa dameeri dhaan raacday ayaan dhahaynaa idamka eebe